bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu الbukhariyu raximah اllah tacaala baabun ida اltaqa اlmuslimaani bisayfayhima baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ida اltaqa اlmuslimaani labada qof ee muslimkaa hadday kulmaan bisayfayhimaa labadooda seef iyagoo ay isu sitaan ay ku kulmaan sidaas ayuu u baab yahay xukunkoodu muxuu noqonayaa iyo xaalkoodu qaala xadahanaa cabdullaahi bnu cabdilwahaab qaala xadahanaa xamaadun huwa bnu zayd can rajulin lam yusamihi wuxuu ka warinayaa xamaad nin uusan magac sheegin ninkan marka mubhamka meeshaan looga dhigay waxaa la yidhi waa camru bnu cubayd shaykhu lmuctasila camr bnu cubayd bni baab ninkaa marka wuxuu ahaa wa kaana sayi'a dabdi waa nin dabdigiisu aad u liito oo daciif ah oo muqadamada muslimka dadka lagu sheegayna wuu ka mid ahaa halkan marka ninka uu can rajulinta leeyahay waa camru bnu cubayd sida uu sheegay alimaam abulxajaaj almizi tahdiibulkamaalka baabka oo mubhamaadka sida uu ku sheegay xamaad can rajulin camru bnu cubayd weeyaan buu tilmaamay ayb muqaldaay isagu waxa uu banneeyey qeyrkiis inuu yahay oo hishaam ibnu xasaan alqurduusi weeyaan buu yidhi ninkan oo mubhamka laga dhigay laakiin xaafidku wuxuu yidhi wa fiihi bucdun oo tahoraha xoog roon midan dambe marka bucdi baa ku jiro hishaam ibnu xasaan in la yidhaahdo ayb laakiin xadiidka ibhaamkani waxba u dhibi maayo wuxuu keeni doonaa duruq ka dambayso oo xamaad uu rag kale xadiidka kaga maqlay ayb can rajulin lam yusamihi can ilxasan waa xasan lbasri qaala kharajtu bisilaaxii waxau yidhi hubkaygii baan la baxay layaaliya alfitnati habeenadii ay fitnada jirtay markii dagaalka muslimiinta dhexdooda uu ka socday yaan hubkaygii qaatay fastaqbalanii abuubakrata abuubakra ayaa i qaabilay oo iga hor yimid faqaala waxa uu yidhi ayna turiidu xaggeed rabtaa qultu waxaan idhi uriidu nusrata bni cammi rasuulillahi sal ll ly salam waxaan rabaa inaan ina adeerka nebiga gargaarkiisaan rabaa inaan u gargaaro cali buu ka wadaa ayb sanadka hadda daahirkiisa xasanulbasri iyo abubakra inay kulmeen ayuu ka dhigay laakiin riwaayaadka saxiixa ah xasanulbasri iyo waxuu ka warinayaa axnaf bnu qays marka waxaa kulmay axnaf bnu qays iyo abubakra axnaf bnu qays oo markaas rabo inuu cali u gargaaro ayaa waxaa ka hor yimid abubakra nufayc bnu lxaari athaqafi ayb sidaasaana marka uu ku toosan yahay qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi idaa tawaajaha almuslimaani labada qof ee muslim labada muslim hadday iska hor yimaadaan oo isqaabilaan bisayfayhimaa ay isku qaabilaan fakilaahumaa labadoodaba min ahli nnaari ahlu naarkay ka mid ahaadeen qiila waxaa la yidhi fahaada alqaatilu kan waa kii wax dilay waa la gartay famaa baalu lmaqtuuli midka la dilay xaalkiisu muxuu yahay qaala waxauu yidhi innahu araada qatla saaxibih wuxuu doonay inuu dilo saaxibkiisa ayb marka ninna naarta wuxuu ku galay falkii uu geystay mubaashir waa mubaashir ninka kalena naarta wuxuu ku galay inuu dilo hubkii inuu u qaatay dadaalay wax allaale wixii suurtagal ah sameeyey sidau uga takhallusi lahay oo u dili lahay qofkan kaloo muslimka ah kaasna marka naarta sidaasu ku galay a'immada xadiidkan waxay ka qaataan casmiga alcasmu lmusamam qofku haddii uu shay qalbiga gashto go-aan uu ku gaaro ku shaqeeyo casmigaas walow yownanba gaarin go-aankii uu rabayay in lagu ciqaabayo leanna ninkaani hadda dilkii ma gaarin laakiin go-aanuu sameeyey go-aankaas marka uu gaaray iyo ku dhaqaaqi uu ku dhaqaaqay ayuu ku dambaabayaa marka ayb qaala xamaadu bnu zayd fadakartu hada alxadiida liayuuba ayaan u sheegay wayunusa bna cubaydin wayunusa bni cubaydin wa ana uriidu walxaal ana anigana uriidu aan rabo an yuxadithaanii bihi inay ii sheegaan xadiidkan baan u sheegay anoo rabo inay ii wariyaan faqaala waxay yidhaahdeen labadoodaba inamaa rawaa hada alxadiida xadiidkan waxaa wariyey alxasanu xasanulbasri can ilaxnaf bni qays buu ka wariyey waa kaas can abi bakrata marka xadiidka saas waay qaala xadaanaa sulaymaanu qaala xadaanaa xamaadu bihada yani bihada alxadiid sulaymaankuna waa abu ayuub alwaashixi sulaymaan bnu ayub abu ayuub alwaashixiyu وqال مؤmل xdثna حmاad بن زيد qال xdثna أyوب ويuنس وهiشhام ومعل بن زiyاd عن الxسن عن الأحنف عن أbي بkrةa عن النبي sl اه عل sلم marka riwaayada hore oo aan xasn can abi bakra aa sax maaha midan baa ka xoog badan وrawaahu mcmr عن أyوba وrawaahu bkاr بن cabdالعزيز عن أbيهi عن أbي بkrةa وqاla gundr xdثna شhcbة عن maنsوr عن ربعي بن xrاaش عن أbي بkrة عن النبي slى الlه عليه وsلم وlm yrfchu سfyaan سfyaan can maنsuuri marka uu ka warinayo isaga ma rafcinin xadiidka marfuuc kama unan dhigin marka riwaayada hore waxaa ka dhacay alأxnf ayaa bayna alxasan iyo abi bakrata ka dhacay ayb tarjamadii xadiidkana marka mudaabaqadoodu waa daahir oo aaday u muuqanaysaa ayb xaafidku wuxuu yidhi waxtaja bihi man lam yara alqitaala fi lfitnati xadiidkan waxaa xujaystay qofkii aan u arkin in fitnada dhexdeeda la dagaalamo wahum kullu man taraka alqitaala maca caliyin waana dadkii ka tegay cali inay la dagaal galaan fii xuruubihi dagaaladiisii ka sacdi bni abi waqaas wacabdillaahi bni cumar wamuxamed bni maslama wa abi bakrata wageyrihim wa qaaluu waxayna yidhaahdeen yajibu alkafu waxaa waajiba in laga joogo xataa low araada axadun qatlahu lam yadfachu can nafsihi xataa haddii uu qof inuu dilo doono ma iska difaacayo wa minhum man qaala waxaa ka mida iyagoo kuwa yidhi laa yadkhulu fi lfitnati fitnada ma gelaayo fain araada axadun qatlahu dafaca can nafsihi laakiin haddii lasoo weeraro qof inuu dilo ou doono waa ka cel nafsadiisa waa difaacaya ayb waa shalayna waa ka hadalnay mowduucan wadahaba jumhuuru asaxaabati wataabiciinana waxay ku tageen ilaa wujuubi nasri alxaqi xaqa in loo gargaara inay waajib tahay wa qitaali albaaqiina dadka gardaranna lala dagaalo wa xamala haaulaai alaxaadiida alwaaridata fii dalika calaa man dacufa can alqitaali ow qasura nadaruhu can macrifati saaxibi alxaqi axaadiidtanna waxay ku xambaareen qofkii dagaalka ka daciifay ama xaqii uu ka dheeh galay ayb watafaqa ahlu sunnati haddana ahlu sunnaha waxay isku waafaqeen cala wujuubi manci طacni cala axadi min asaxaaba qof saxaabada kamida in la duraa in layska reebay arrintaas bisababi maa waqaca lahu min dalika dagaalkan iyaga ka dhexdhacay darteed in lagu duro ama wax looga sheego ma bannaana walow carafa almuxiqa minhum xataa haddii aad aqoonsato labada qolo kan xaqa ku taagnaa oo xaqa u dhowaa xataa haddaad garato kii kale inaad durto oo aad wax ka sheegtaa ma bannaano leanna kulligood saxaabo waaye cuduul ah nebigaa dhintay isagoo raalli ka ah nusuusna waa ku soo degtay qur-aan ah oo inay marka wanaag iyo fiicnaan leeyihiin marka wixii ka dhacayna waxay uga dhaceen ijtihaad iyo dadaal sidaasay la noqotay waana dadaaleen ahalna waa u ahaayeen ijtihaadka ayb halkaasuu marka ka bixiyey iyadana masaladaas qaala abariyu alimaamu abari waxa uu yidhi low kaana alwaajibu fi kulli ikhtilaafin yaqacu bayna almuslimiina alharaba minhu biluzuumi almanaasili wa kasri الsuyuufi lamaa uqiima xadun walaa ubdila baatilun walawajada ahlu اlfusuuqi sabiila ila irtikaabi اlmuxaramaati min akhdi اlamwaali wa safki اddimaa'i wa sabyi اlxariim masaladii horeu ka jawaabaya wuxuu leeyahay dagaal kasta oo muslim ka dhex dhaco haddii la yidhaahdo mar kasta waa fidno haddii la yidhaahdo waana in khilaaf kastaoo laba muslim ka dhex dhaco waa in laga cararo haddii la dhaho oo guryaha la galo oo seefaha hala jebiye la yidhaahdo lama uqiima xadun xadba lama oogeen dhulka korkiisa walaa ubdila baatilun baatilna lama ibdaaliyeen walow wajada ahlulfusuuqi sabiilan dadka fisqiga badanna waxay heli lahaayeen jid ila irtikaabilmuxaramaati ay xaaraanta ku koraan oo ah min akhdi lamwaali inay dadka maalka ka dhacaan wa safki dimaa'i dhiigga daadiyaan wa sabi lxariimi naagaha qafaashaan bian yuxaaribuuhum waaba inay dagaalamaan wayakufa almuslimuuna aydiyahum canhum muslimiintuna ay yidhaahdaan waa muslimkan gacantaan laabanaynaa bian yaquuluu hadihi fitnatu waqad nuhiinaa can ilqitaali fiiha wahada mukhaalifun lilmri bilahdi calaa aydi sufahaa arrintaana waxay ka soo horjeedaa dadka sufahada in gacmahooda la qabto ayay kaso ka hor imaanaysaa yacnii macnuhu wuxuu ka wadaa dadka intay isu yani isnadaamiyaan wixii marka xumaan samaynayo ama yacnii dadka dhibaato u keenaya inay iska qabtaan waa leeyihi oo aan marka looga tegin waa muslim keliya inaan looga tegin oo markaa naagihii inuu kufsado oo dadkii dhaco oo dadkii qofkii ou doono dilo inaan looga tegin sidaas oo ay dadku markaa iska celin karaan taasina inaynan fidno ahayn taasuu tilmaamayaan ayb oo haddii la dhihi lahaa sidaas ummaddii maalkooda iyo acraaddooda iyo nafahoodaba ma badbaadi lahayn ayb waana shay waadix ah farqiga u dhaxeeyo gardarro iyo gar waa la garan karaa ayb mararka qaar hadday isdheeh gashana qofku inuu ka dheeraado waxaasoo kale marka sidaas u tilmaamay ayb ibnu xajar marka warkiisa wuxuu ku xoojiyey wqad akhraja albazaaru fii xadiidi alqaatili walmaqtuuli fi nnaar ayuu soo saaray bazaar ziyaadatun tubayinu lmuraada wa hiya ayb oo xadiidkaa markaa yani wuxuu soo bixiyey ziyaadatan tubayinu lmuraada wa hiya ida اqtataltum cala اddunyaa faalqaatilu walmaqtuulu fi nnaar haddaa adduunyo ku dagaalantaan idinkoo muslimiina kan wax dilay iyo kan la dilay waa ahlunaar idan marka xadiidkanu tafsiir uga dhigay hadalkan wa yu-ayiduhu maa akhrajahu muslimun ayaa xoojinayo laa tadhabu ddunyaa xataa yaأtiya cala annaasi zamaanun laa yadri alqaatilu fiima qatala wala almaqtuulu fiima qutil saacadda qiyaamaha adduunku ma tegaayo ilaa uu yimaado waqti qofka wax dilay ounan garanaynin wuxuu waxu dilay kan la dilayna wuxuu galabsaday ounan garanaynin soo ma arkaysid marka waa fidnada midaasoo kale wa qofkan wax loo dilay ma yaqaankan wax dilaya haddii sheeg la yidhaha waxa wax u dishay sabab sax a ma bixin karo waxay tusay marka fidnadu marka inay dhagalaadahay indhalaadahay ayb qaala alqurdubiyu fabayana hada alxadiidu ana alqitaala ida kaana calaa jahlin hadduu ku dhisan yahay dagaalku min dalabi dunyaa aw itibaaci hawan fahuwa aladii uriida biqowlihi alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar xadiidkan marka macaanidaasu fasiray xaafidka ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa alamru arrinku sidee buu ahaanayaa idaa lam takun jamaacatun idaa lam tuujad jamaacatun haddaan jamaaco isku duuban la helin maxaa la samaynaa iyadana yacni waqtiga fitanka waxaa lagu yaqaanaa dadku midnimana ma haystaan jamaaco iyo amiir markaas yacni ay ku midaysan yihiin ma haystaan haddii marka madax la waayo dadkiina iskhilaafsan yihiin mal xallu fitnadaasee looga baxsadaa qaala xadaanaa muxamed bnu lmuhanna wa huwa abu muusa zamin qaala xadaana alwaliid bnu muslim marka jamaacadu ou xadiidku tilmaamayna idaa lam takun jamaaca yacnii dhowr macne dabari uu ku macneeyey sawaadul acdamka yanii dadkii muslimiintaoo hal meel u wada jiyey jamaaco waayihi jamaaca waxaa kaloo lagu tilmaamaa dadka ahlu cilmiga jamaaco waa la yidhaha waxaa kaloo jamaaco la yidhaha dadkii iyo imaamkoodii qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanna qaala xadaana alwaliid bnu muslim qaala xadaana bnu jaabir qaala xadaanii busru bnu cubaydillaahi alxadramiy ayb ibnu jaabir marka waa cabdiraxmaan ibnu yaziid ibni jaabir busru bnu lxadramiy waa busr bnu cubaydillaahi alxadrami waa taabiciyun sagiir ayb anahu samica abaa idriisa alkhawlaaniy abuu idriis alkhawlaani ayuu ka maqlay caa'id bnu camrin ee magaciisa la iilaayo anahu samica xudayfata bna alyamaan ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahayo kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yasaluuna rasuula allahi sal ly slam nebiga inay su'aalayaan cani ilkhayri khayrkay nebiga weydiin jireen dadka wa kuntu waxaan ahaa anigana as'aluhu inaan su'aalayay cani shari sharka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dadka habka ay nebiga cilmiga uga dalbi jireen inuu kala duwanaa nin khayrkuu su'aalayay ninna shartuu su'aalayay nebiguna mid kasta waa u jawaabayo marka kii khayrka su-aalayna wax fiican buu nebigu weydiiyey salawaatullahi wasalaamu calayh kii sharta su-aalayna wax khatar ah buu nebiga su-aalayo si markaa yacni dadku ay iskaga ilaaliyaan khatarnimadiisa wa kuntu as'aluhu cani shari baan su-aali jiray makhaafata an yudrikanii maxaan sidaa u yeelayaen cabsi aan ka cabsanaya darteed an yudrikanii sharta inay haleesho carabta waxay yidhaahdeen qaarkood caraftu shara laa lishari laakin litawaqiihi man lam yacrif ishara can ilkhayri yaqac fiihi shartaan aniga gartay khayrkan ka fahmay khayrkii sharti baan kala gartay caraftu shara laa lishari laakin litawaqiihi waxaan sharta u bartay oon u ogaaday inaan iska ilaalino qofkii aan khayrka sharta ka garaninna yaqac fiihi waa ku dhacayaa marka ayb faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allow innaa kunaa fii jaahiliyatin wa sharin annagu waxaan ku sugnayn jaahiliyad iyo shar islaamka ka hor jaahiliya iyo sharan ku jirnay fa jaa'ana allahu bi hada alkhabar alla wuxuu noola yimid bi hada alkhayri khayrkan fahal bacda hada alkhayri min sharin khayrkan kadib wax shara ma imaanaysaa ma jirtaa qaala nebigu waxau yidhi nacam ha marka rasuulka waxyibuu sidaa ku dhahayaa wax soo socdou ka warramayaa waana waxyi qultu waxaan idhi wahal bacdaha bacda dalika shari shartaa kadibna min khayrin wax khayra ma jirayaan qaala nacam buu yidhi haah waa jirayaan wa fiihi dakhalu khayrkaas marka jiri doonana qiiq ayaa ku dhex jiro yacnii saafin ma ahanoo nadiif maaha dadka qalbigooda weli cuqdo iyo waxbaa ku jirta culamada marka waxay ku macneeyeen sharta yani khayrka waa waqtigii nebigu ou noolaa dabcan iyo asxaabta sharta ka dambaysa ou sheegay waa dagaalkii asxaabta ka dhexdhacay oo jamal iyo sifiin iyo meelahaas khayrka ka dambeeya ou tilmaamayana waxaa weeyaan caamuljamaaca markay heshiiyeen oo dagaalkii la joojiyey oo muslimiintu ay heshiiyeen khayr baa yimid laakiin khayrkaas isagoo haddana jiro quluubtu sidii hore maynan ahayn wax unbaa ku dambeeyey weli leanna dadku hadday dagaalamaan quluubtu boqolkiiba boqol sidii hore ma noqoto ayb marka dakhanka uu sheegaya marka waxyaabahaas ayaa lagu macneeyaa ayb qultu waxaan idhi wamaa dakhanuhu waxa ku jiro mugdiga ama yacnii qiiqa ku jira waa maxay qaala waxa uu yidhi qowmun qolo yahduuna bigayri hadyi yacni hanuunayaan yacni waxay ku hanuuninayaan dadka hadyigeyga hadyi aan ahayn tacrifu minhum wa tunkir waad aqoonsanaysaa haddana waa inkiraysaa yacnii khayrkii kadib shar imaanayso ka warramaya shartaas imaanaysa marka waa khulafadii amawiyiinta ee dambe ee mucaawiya raggii kada mucaawiya raggii ka dambeeyey ee dhallinyarada u badnaay weeyaan waxa uu tilmaamayo ayb tacrifu minhum waad garanaysaa wa tunkiru waana inkiraysaa waxa ay samaynayaan waxna waxaa is leedahay waa wax sax ah oo diinka a ku taqaanay waxna waa inkiraysaa qultu waxaan idhi fahal bacda dalika alkhayri min sharin khayrkaa kadib shar ma jiraa qaala nacam haabu ducaatun calaa abwaabi jahannam waxaa jiraya marka ducaatun kuwa u yeerayani u yeera dadka calaa abwaabi jahannama jahannamo iridaheeda ugu yeero man ajaabahum ilayha qofkii ajiibo oo albaabadaa xaggooda u ajiibo dadkaasi qadafuuhu fiiha qadafuuhu fiihaa way ku tuurayaan qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allah sifhum lanaa noo tilmaan bal dadkaas dadka jahannamo ugu yeerayo oo ku tuurayo noo sifay qaala waxa uu yidhi hum min jildatinaa hum iyagu min jildatinaa maqaarkeenna ayay ka ahaadeen yacni dad annaga nagu harag ah oo nagu maqaar ah nagu midab ah wayatakalamuuna way hadlayaan bialsinatinaa carabyadeenay ku hadlaan oo waa dad carab oo luqadii aan naqaanay ku hadlayaan qultu waxaan idhi famaa ta'murunii maxaad ii amraysaa in adrakanii daalika kaagaasi hadduu i haleelo arrinta hadda marka haddaan soo gaaro bal ka waran qaala waxa uu yidhi talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum talzamu waxaad ku dhegaysaa ood laasimaysaa jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadooda iyo wa imaamahum ninka madaxda u ah ninkaas macruufkana faray aad marna aad garanaysid marna inkiraysid ee isaguba yacnii khaladka samaynaya kolalka qaar hadday dadku ku midaysan yihiin isaga ha khilaafin oo isaga laazim qultu waxaan idhi fain lam yakun lahum jamaacatun jamaaca haddaynan lahayn walaa imaamun madaxna aynan lahayn ka waran haddaan madaxna jirin jamaacana jirin ka waran oo dadku ay iska yihiin dad ha yaacda iska qaala waxa uu yidhi factazil tilka alfiraqa kullahaa factazil ka dheerow tilka alfiraqa kooxahaas kullahaa dhammaantood ka fogow ka dheero marka haddii la iskhilaafsan yahay imaam lagu midaysan yahayna ounan jirin xalkii nebiga muxuu ka dhigay kulligood in laga dheeraada dadkaas midna aan la raacin laguna biirin wixii xaq iyo wanaagna ina adiguna samayso ciddii samaynaysana aad ku kula tacaawunto laakiin inaad ku biirto oo aad iyaga ka mid noqoto maya lianna waxaa jira ku biiritaan iyo tacaawun tacaawunka isaga watacaawanuu cala albiri waataqwa ayaa ku tahay qofku haddii khayr iyo samafal uu samaynaayo kala tacaawun ku biiritaankuna waa shay kale oo tacasub iyo waxyaabahaas u wataa factazil ka fogow tilka alfiraqa kooxahaasi kullahaa dhammaanteed walow an tacada aadba qaniintid biasli shajaratin geed jiriddeedba aa qaniintid yacni waa kinaaya qofku markuu dadkaa dhan ka dheeraado ou go'doomo xoogaa yacni waxaa laga yaabaa inuu dhibaatoodo walow aadba dhibaatootid waayo geedba qaniin haddaad doonto xataa yudrikaka almowtu ilaa ay geerida ku haleesho wa anta calaa daalika adoo sidaadaas ku taagan sidaadaas adoo aad geerida markaa ha ku haleesho ayb xadiidka marka waqtiyadan maraaxisha nebigu uu tilmaamay macaani badan baa lagu tilmaamay macnihii aan tilmaamay ibnu xajar ayaa doortay qola a'imo kalena siyaabo kaley u sheegayaan ayb oo shaarixa marka aada u qorayo qaala abariyu alimaamu abari waxau yihi wasawaabu ana almuraada min alkhabari ujeedka xadiidka marka laga leeyahay waxaa weeyaan lusuumu ljamaacati aladiina fii taacati man ijtamacuu calaa ta'miirihi in la laasimo jamaacada ku kulantay qof inay madax ka dhigtaan oo iyagu marka madax samaysteen intay madax samaysteen ninkaas madaxdaana tasaruf iyo awood uu leeyahay oo uu dadka ku kala maamulo lama rabo dadka labaatankii meel joogtaba hadday amiir iska samaystaan tobankii meel kale joogtana amiir samaystaan kuwaas maaha xadiidku waxa uu ka warramaye waxa ay tahay dad meel ku kulansan ahluxalli walcaqdigoodii amiir sameeyey oo ninkaas ka dambeeyo taladii u dhiibtay ninkiina awood uu gacanta ku haysto ee uu wax fulin karo qofka noocaas oo kalea marka in la laasimo faman nakata baycatahu kharaja can iljamaacati qofkii baycadiisii buriyo qofkaas jamaacadii wuu ka baxay qaala fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan anahu mataa lam yakun linnaasi imaamun dadku haddaynan imaam qabin faftaraqa annaasu axzaaban oo ay kooxo kooxo u kala tagaan falaa yatabic axadan fi lfurqati waqtigaa dadku ay kala tegan yihiin qofna inuunan raacin kooxna inaanu gelin ee uunan ku beerin macaanidaasa xadiidka ku jirta ayb xadiidku waxaa kaloo tilmaamayaa waqtiga fidnada jirto ee dadku aynan madax haysanin in axsaabo iyo kooxo in la sameeya xal ma noqoto xal ma noqoto haddii dadkiiba aynan amiir iyo madax haysanin oo dowlad aynan haysanin dadkii marka in xal looga dhigo intii isfahmaysaba amiir ha samaystaan oo ayagu goonidooda waxu wataan kuwana gooni kuwana gooni hadhow iyagii unbaa isdagaalaya marka dambe baniaada taariikh ahaanna marka inagu waay aragnimaan u leenahay arrintaas oo waxaa yacni shay wax lagu ogaado waxaa ugu muhiimsan oo ugu daran ugu yacni yacni ugu ugu loogu fahm og yahay xaaladda dadku ay ku jiraan iyo waaqica waaqici marka isaga ayaa marka wax badanna baray shaariciguna waa kanaa sidaan u leeyahay marka iyadooy dadku iskhilaafsan yihiin oynan madax haysanin in kooxa loo furo kooxa loo furo ma bannaano kooxahaas ama magaca loo yeelo ama yaan loo yeelin dadkii in mar la kala qoloqoleeyo oo la yidhaahdo intaanba idinku hebel ku xirma idinkana hebel ku xirma dadkii haddii laga dhigo waxaa ku xigta inay isnacaan inay istakfiiriyaan istabdiiciyaan oo ay istafsiiqiyaan marka dambena ay islaayaan baabuna marka fitnaday ayay ka qeyb tahay taas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man kariha qofka nacay an yukahira inuu badiyo sawaada alfitani fitnada muuqaalkeeda wadulmi iyo dulmiga muuqaalkiisa inuu badiyo qofkii nacay oo yacnii fitnadii iyo dulmigii muuqaalkoodii inuu sii saacido ou badiyo qofkii nacay ayb oo dadka marka ahlu fitnada ah ama ahlu dulmiga ah inuu badiyo qofkii markaa nacay qaala xadaanaa cabdullahi bnu yaziid wa huwa cabdullahi bnu yaziid almuqri qaala xadaanaa xaywatu wagayruhu xaywahana waa xaywat bnu shurayx wagayruhuna waxaa la yidhi cabdullaahi bnu lahiicahu qaala xadaanaa abulswad wa qaala allaysu can abilswad qaala qutica calaa ahli lmadiinati bachun reer madiina ayaa waxaa lagu qoray ciidan bachi yacni ciidan qutica calaa ahli lmadiinati waxaa lagu gooyey korkooda bachun ciidan la bixinayo faktutibtu fiihi waa la igu qoray aniga ciidankaas falaqiitu cikrimata cikrimaan la kulmay yacnii waqtigii waxaa weeyaan cabdullahi bni zubayr iyo lala dagaalamayay madiina ciidan lagu bixiyey marka ninkani marka ciidankaasaa lagu daray oo la yidhi ciidankaasaad ka mid tahay orod bax dagaalkaas gal dagaalkuna marka wuxuu ka dhex wuxuu ka socdaa cabdullaahi bni zubayr iyo amawiyiintii labadu waa muslimiin waay marka cikrima ayaan la kulmay buu yidhi fa akhbartuhu waa u sheegay fanahaanii waa iga reebay ashadda annahyi reebitaankan ugu daran uma qaala waxauu yidhi akhbaranii ibnu cabbaas cabdullahi bnu cabbaas baa wuxuu ii sheegay anna unaasan min almuslimiina dad muslimiinta ka mid ah kaanuu maca almushrikiina mushrikiintay la jireen yukahiruuna iyagoo badinayo sawaada almushrikiina mushrikiinta tiradooda muuqaalkooda calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka korkiisa ku badinaya yacnii waa dad maka joogay oon soo hijroonin oo ducafo ahaa oo ayaga gaalada soo raacay uma aynan soo raacin inay nebiga la dagaalamaan laakiin waxay u soo raaceen tirada inay badiyaan oo ayaga yacni gaalada tiradoodu inay ku badato ayaa loo soo watay u fiirsamo iyaga niyadooda nebiga aada la dagaashaan ma ah waa muslimiin laakiin waxaa loo soo bixiyey loo soo saaray iyaguna usoo raaceen sawaadkaas iyo muuqaalkaas gaalada inay badiyaan oo markay muslimiintu saa u arkaanba ay is yiraahdaan tiro badanaan laysa ayb fayati sahmu waa la dagaalamaa marka leeb ayaa imaanayey fa yurmaa bihi waa la tuurayay fa yusiibu axadahum kuwaasuu ku dhacayay midkood fayaqtuluhu waa dilaayey ow yadribuhu ama waa seeftii baa ku dhacaysay fayaqtuluhu waa dilayey faanzla allahu taala marka muslimiintu waxooga ka yar xumaadeenoo dad muslimiina leebkoodii inuu ku dhaco si ay u kala reebaanna waa gara waayeen faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey dadkaa marka looma cudur daarin ina aladiina tawafaahum lmalaa'ikatu daalimii anfusihim iyagii baa marka daalac loo raacdo nafsadooday dulmiyeen ayaa la yidhi maadaama aynan ka dhex bixin gaaladii gaaladii ay ku dhex jiraan maadaama aynan ka dhex bixin ma loo cudur daarin iyaga ee bal iyagaa eed la saaray oo nafsadoodii kuwa dulmiyey ayaa laga dhigay marka wuxuu ka wadaa cikrima kuwaasi waxay badiyeen mushrikiinta tiradooda waxay ku noqdeen dad nafsadoodii dulmi iyo fidno ku riday adiga hadda haddaad badiso ciidan gardarro u socdo oo muslim ku duulayo iyo adigana dembigii sidaas oo kale ayaad nafsadaadii qof dulmiyey ayaad ahaanaysaa w oo marka dadka fidnada wado ha buuxinin oo ha badinin isaga marka aayadda meeshaas usoo deliisha haddii marka kuwii gaalada ayaga iyagoon rabin lasoo dirqiyey kaalaya keliya idinku waxba ha ridina laakiin tiradeenna badiya keliya kuwii la yidhi ee sidaas ku soo baxay haddii la yidhi waa aalim daalimii anfusihim haddii lagu tilmaamay ninkii khaya- khiyaarkiis usoo raacay muxuu noqona marka ninkii isagu yacni isaga ikhtiyaarkiis usoo raacay qortay ka mid noqday ee aan la qasbin ee bal isagu rabo meeshii wax looga keenayo ninkii u keeni lahaa isagaa yaqaana ayb qofku marka dadka yacni ahlu fidnada fasaqada mubtadicada kuwa yacni yacni gaalada dhammaan inuu badiyo oo uu yacni tiradooda badiyo sawaadkooda badiyo maaha ayb arrinkaana marka ma keenaayo qofka dadkaas qofku isagu hadduu muslim yahay oon diintii laga saar laga saarin wax fiican marka uu samaynayo inaan lala qaba karin maaha watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alitmi walcudwaan alimaam ibnu lqayim zaadulmacaadka wuxuu leeyahay qofka mubtadica ah midka faasiqa gaalka kulligood hadday weydiistaan arrin xurumaadka alle lagu weynaynayo hadday la imaadaan oy weydiistaan waa la siinayaa buu yidhi gaalnimadooda iyo bidcadooda iyo macsidoodana ma la siinayo waa la diidaa taas ayb marka tarjamada iyo xadiidku saasay isu mudaabaqaynayeen ibnu xajar halkan marka wuxuu yidhi wa fiihi takhti'atu man yuqiimu bayna ahli lmacsiyati biikhtiyaarihi xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka dad ahlu macsiya dhex joogo oo haddana ikhtiyaarkiisa ku joogo inuu gaf ku jiro laa liqasdin saxiixin qasad saxiixa aan u joogin oo min inkaarin calayhim inuu munkaraadka inkiro iyo aan ahayn ow rajaain rajaa'i inqaadi muslimin min halakatihi wa ana alqaadira cala ataxawuli canhum laa yucdaru ninka kasoo guuri karo ama kasoo wareegi karana ma loo cudur daarayo kamaa waqaca liladiina kaanuu aslamuu wamanacahum almushrikuuna min ahlihim min alhijrati uma kanuu yakhrujuuna maca almushrikiina laa liqasdi qitaali lmuslimiin bal liihaami katratihim fii cuyuuni lmuslimiin faxasalat lahum lmu'aakhadatu bidalika aad sidii aan sheegnay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa baqiya hadday haraan oy dadka ku haraan fii xuhaalatin min annaas idaa baqiya qofku hadduu baaqi ku noqdo fii xuhaalatin dad buunsho ah min annaasi dadka ka mid ah yacni dad xun oo aan lahayn macno haddii qofku uu ku baaqi noqdo muxuu samaynayaa dadkii ahlu fidnadii ama dad xun oon ammaano lahayn baa ku baaqi noqotay say yeelaysa ayib xadiid marka waxaa u munaasaba yani xadiidka tarjamadan munaasabka u ah bukhaari ma uunan keenin lianna shardigiisa ma aha saxeix xadiidkaasna wuxuu yahay cabdullaahi bn cumar bn alcaas markuu ku yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam nebiguu ku yidhi cabdullaahi kayfa bika yaa cabdallaahi idaa baqiita fii xuhaalatin min annaas cabdullaahi bni cumarow xaalkaagu sidee buu noqonayaa haddaad ku baaqi noqoto dad xun qad marijat cuhuuduhum wa amaanaatuhum dad ballankoodii iyo ammaanaadkoodii isdhex galay wakhtalafuu iskhilaafay fasaaruu haakadaa sidaan noqdo haddaad adiga ku baaqi noqoto dad aan ballan iyo ammaano midna lahayn see yeelaysaa buu ku yidhi xadiidkaana marka tarjamada munaasab u ah markaasuu yidhi famaa ta'murunii nebi allow maxaa i faraysaa qaala calayka bikhaasatika taada ogow wadac canka cawaamahum arrimaha guudna iskaga tag waxba kama qaban kartid mana xallin kartid iskaga tag taada ilaali un bis xadiidkaasu marka bukhaari milicsana tarjamadana uu ku keenay ayb qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbaranaa sufyaanu huwa thawriyu qaala xadaana alacmashu can zayd bni wahbin qaala xadaanaa xudayfatu qaala xadaanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama xadiiayni nabiga laba xadiid buu noo sheegay ra'aytu axadahumaa midkood aan arkay wa ana antadiru alaakhara ka kalena aan sugayaa xadaanaa wuxuu noo sheegay nebiga ana alamaanata amaanada nasalat inay soo degtay fii jadri quluubi arijaal ragga quluubtooda salkii salkeeda inay ku soo degtay oo yacnii ammaanadu waxay ahayd yacni shay fitri ah oo quluubta ragga ku jirto uma calimuu min alqur'aani qur-aankay ka barteen haddana uma calimuu min asunnati sunnaday haddana ka garteen oy ka barteen qur-aankii iyo sunnadiibay in la ilaaliyay haddana ka fahmeen qaala waxadahanaa can rafcihaa ammaanada sida dadka looga koryeelayo loo qaadayana waa looga sheekeeyey nebiga qaala waxauu yidhi yanaamu rajulu qofku waa seexanayaa annowmata halmar seexashada fatuqbadu lamaanatu amaanadii baa la qaadayaa min qalbihi qalbigiisa laga qaadayaa fayadallu atharuhaa raadkeedii baa wuxuu noqonayaa midla athari lwaqti barta raadkeedoo kale bar oo kale ayuu ku noqonaya amaanadii waa laga qaadaya raad ayaa ku haraya sidii barta oo kale ah waqtiga marka waa meesha madoow ee jirka ku taalla waa barta uma yanaamu nawmata waa seexanaya haddana fatuqbadu amaanadii baa la qaadayaa fayabqaa fiiha atharuhaa raadkeedii ayaa ku haraya marka mithla athari lmajli qofka markuu shaqeeyo ou shaqo gacanta ka qabto ka qabta yacnii gacantiisu shaqo adag ay qabato raadka gacantu ay yeelato shaqadu ay keento oo kale ayuu noqonayaa ka jamrin dhuxul oo kale daxrajtahu aad dildilisay calaa rijlika lugtaada aad ku dildilisay fa nafita markaa yacnii uu hambalaaluqay oo nabar biyo gashtay meel biyo gashatay ay noqotay fataraahu waad arkaysaa muntabiran iyadoo jirka ka soo korayso ayb walaysa fiihi shayun waxna dhexdiisa ma ahaanin raadkaasoo kale yeelanaysa wa yusbixu nnaasu dadku waxay ahaanayaan yatabaayacuuna inay wax kala gadanayaan falaa yakaadu axadun qof ma sigaayo yu-addi lamaanata amaanada inuu guto dadku marka waxaa la gaarayaa buu ley waqti ay wax kala gadanayaan ammaanadana aynan gudanaynin fa yuqaalu waxaa la dhahayaa ina fii bani fulaan reer bani fulaan waxaa ka mida rajulan amiinan nin aamin ah oo ammaano leh wa yuqaalu lirajuli qofka waxaa la dhahayaa maa acqalahu alla caqli badanaa wamaa adrafahu dhug badanaa wamaa ajladahu xoog badanaa karti badanaa wamaa fii qalbihi qalbigiisuna mihqaalu xabbatin ma ahaanin xabad oo khardalin xabadda khardalkaa wax la eg oo min iimaanin iimaanna ma leh yani waxaa la gaarayaa buu leeyahy ammaanadu sida loo siibayo loo siibayo loo siibayo waqti dadku intay wax kala gataan wax ammaanadii gudanayana aanay jirin la yidhaahdo qabiilo heblaayo nin aaminah ku jiro in la yidhaahdo waa shaygii marka dadka sajiyada iyo fidrada u ahaabaa saa isu bedelaya reer bani fulaan nin aamina laga helaa qoladaas hebel kala tacaamul qolada haddaan la tacaamulaysa ninkii hebel ahaa fiiri qofkii waxaa lagu qiimeynayaa waxyaabo kale ammaanadiisuna waa eber waxaa laleeyahay alla xoog badana caqli badana dhug badana qalbigiisuna wax iimaana kuma jira dadkii yacni kartida dadkii waxaa laleeyahay qofkan kar waa nin karti badan waa nin fiican hebel waana qof marka isdabamarsiin iyo dhagar iyo xumaan uun ku caanbaxayna waaqica haddaa fiirisaan waa arkaysaan walaqad ataa calaya zamaanun waqti baa igu yimid walaa ubaali aanan u aaba yeelaynin ayukum baayactu midkiinnii aan wax ka iibsado aan la baayactamo baycadaani maahan tii ninka aan madaxda ka dhiganaya iyo maaha wax kala gadashada caadiga lain kaana musliman hadduu muslim yahay raddahu calaya alislaam islaamka ayaa iga celinaya wain kaana nasraaniyan hadduu gaal nasraani yahayna raddahu calaya saaciihi ninka mas-uulka ka ah ee dimada siiyey waa imaamkee ayaan ayaa yacni iga celinaya wa ama alyowma maantase famaa kuntu ma ahi ubaayicu inaan wax ka la beec gelaayo ilaa fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel maaha maanta yacni arrinkii waa isbedelay hebel iyo hebel maahane cid kale ani lama beec gelay sidaasuu leeyahay xadiidka marka tarjamada wuxuu leeyahy waxaasilu lkhabari anahu andara birafci lamaana khabarku wuxuu ka digay xadiidku wuxuu ka digay wuxuu tilmaamay ammaanada in la kor yeeli doono ayuu ka digay wa ana almawsuufa bilamaanati qofka ammaanada ku sifaysnaana yuslabuhaa in laga qaadayo ammaanada xataa yasiira khaa'inan ilaa u khaa'in noqo bacda an kaana amiinan markuu aamin ahaa kadib goorbay taa imaane wahaadaa inamaa yaqacu wuxuu dhacayaa calaa maa huwa shaahidun sida aan arkaynaba liman khaalata ahla alkhiyaanati ninkii ahlu khiyaano wax ku darsada fainahu yasiiru khaa'inan buu noqonayaa liana alqariina yaqtadii biqariinihi yani tarjamada maxay ahayd fiiriya idaa baqiya fii xuhaalatin min annaas dad khaa'iniina haddii qofka uu ku baaqi noqdo isagii ammaanada lahaa khaa'in uu isku bedelaa lianna way saamaynayaan dadka marka mudaabaqada xadiidkii tarjamada meeshaas qofkii marka isagoo ammaano leh sidau ugu dhex jiro dad khiyaano badan oo uunan uga celinaynin isagii ugu dhex jiro ugu dhex jiro isagii baa marka dambe khiyaanadii la imaanaya waana dhibaatada ay leedahay qofku inuu ku baaqi ahaado qof khaa'in ah dhexdiisa ayb waxaan marka uu leeyahay ibnu xajar waa muuqataa waa annaga lafteenna waa noo muuqanayn ayb oo dadku waxaa laga yaabaa soddon sano ka hor qofkii ammaanada lagu yaqaanay iyo wanaagga waxaa laga yaabaa hadda in lala yaabayo ninkii ninkii soddon sano ka hor yaqaanay maanta haddii uu arko war ninkii hebel ah maa waxaan samaynayo isleeyahay afku gacanta saaray xataa ammaanadii waxay ka dayacantay dadkii diinka akhrisanaya xataa ka dayacantay shay yacnii shaahid ah oo la arkayana waxaan arkayna baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan altacarubu qofku inuu reerbaadiyo noqdo fi lfitnati waqtiga fitnada dhexdeeda inuu reerbaadiye iska noqdo qala xadaanaa qutaybat bnu saciid qala xadaanaa xaatimu can yaziida bni abi cubaydin can salamata bni lakwac anahu dakala cala alxajaaji xajaaj buu usoo galay saxaabiga salama ayaa xajaaj usoo galay faqaala waxau yidhi yabna alakwac ibnu lakwacow irtadadta calaa caqibayka ciribtaadii hore yaad u laabatay tacarabta waad reer baadiyowday adoo nin muhaajira ah oo soo hijroodoo madiino joogay ayaad baadiye u laabatay meeshaadii horead dib ugu laabatay marka waa edeb xumada xajaaj ku jirta ninkan saxaabiga ee nebiga la soo dadaalay buu sidaas ula khidaabaya uu leeyahay ciribtaadii baad dib ugu laabatay qaala waxa uu yidhi laa maya uma laabanin walaakina rasuula allahi sal l salama laakiin rasuulka ayaa adina lii ii idmay filbadwi inaan baadiye u baxo wacan yaziida bni abi cubaydin qaala lamaa qutila cuhmaanu bnu cafaan markii la dilay kharaja salamatu bnu lakwac waa tegay ila rabadati rabada ayuu aaday watasawaja hunaaka meeshaas wuxuu ku guursaday imra'atan naag wawaladat lahu wlaadan ilmay u dhashay falam yazal biha ma uunan ka zuulin kama tegin inuu meeshaa degan yahay xataa qabla an yamuuta bilayaalin ilaa intuunan dhimanin habeenna ka hor nasala almadiinata madiinu soo degay madiinuu ku dhintay waxyar kadib marka markii dhimashadiisu maalmo ka dhinayd ayuu madiine usoo laabtay meeshuu ku dhintay ayb marka waxay kutusaa marka salamatumulakwac walan madiinu ku dhintay rabada kuma dhimanin waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa fitnada waqtiga ay jirto meelaha ay ka jirto qofku inuu ka tago baadiye iska aado ma ahan qalad oo axaadiidtan man badaa jafaa qofkii baadiye noqdo waa qalalayaa iyo inaan baadiye la aadin iyo tilmaamayso waxaa lagu xambaarayaa marka beledku fiican yahay laakiin haddii beledku qofka diintiisii inuu haysto uu awoodi waayo uu ku awoodi waayo baadiye inuu aado way bannaan tahay xadiidkuna marka macnahaasu ishaareeyo ayb waxaa kalaa xadiidku uu tusayaa salamatu bnu lakwac afartameeye sanow deganaa meeshaas marka rabada leanna cuhmaan waxaa la dilay soddon iyo shan markay sanadku uu ahaa markaasuu baxay isaga waqti dheer buu markaa lixdan iyo xoogaagii meelahaasna uu dhintay taqriiban marka afartan sano ku dhowaad ayuu halkaa jiray qala xadaana cabdulahi bni yuusuf wahuwa tinisiyu qala ahbarana maliku can cabdiraxman bni cabdillahi bni abi sacsacata can abihi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu anahu qaal qala rasulu lahi sal slam yuushiku an yakuna khayra maali lmuslimi yuushiku waxaa dhow oo degdegayso yuushiku yusricu wasnan wa macnan ayb yuushiku shiinkeeda in la hoos dhigaa qaalib ah in la kor dhigaana luqatun radii'a wa yuushaku la yidhaahdo ayb yuushiku waxaa dhow oo degdegayso an yakuuna inuu ahaado hanamun ari inuu noqdo khayra maali lmuslimi muslim maalkiis kan ugu fiican ugu khayr badan yatbacu bihaa ku raaca yatbacu bihaa wuxuu ku raacayaa shacafa aljibaali arigaasoo yatbacu bihaa uu ku raacayo isaga shacafa aljibaali buuraha korkooda wa mawaaqica alqatri iyo dhibicda roobka meelaha ay ku da-da'do ayuu hadba la aadaadaya yafiru xaal ou la cararayo bidiinihi diinkiisa min alfitani fitna uu kala cararayo darteed marka yafiru jumladaasi waa jumla xaaliyaho saaxibulxaalkana yatbacuda faacilkeeda ayaa saaxibulxaal ah wax ishkaala male markaas bacdi alaima waxay yidhaahdeen yafiru saaxibulxaalkeeda waa almuslimidaas yuushiku an yakuuna khayra maali lmuslimi yafiru xaal oo muslimkaasi yani la cararayo xaggaas marka in laga dhigo saaxibulxaalka haddii marka saaxibulxaalka almuslimi laga dhigo mudaaf ilayhi waa almuslim mudaaf ilayhi inuu saaxibulxaal noqdana khilaafaa ku jiro khilaaf baa ku jira laakiin haddii marka mudaaf ilayhi mudaafku haddii uu yahay qeyb mudaaf ilayhiga ka mida ama uu isaguba yahayba mudaafku hadduu mudaaf ilayhigiiba yahay ama uu la mid yahay waa la yska banneeyey walaa tujiz xaalan xaaladii ha ku bannaynin buu yidhi ka loo idaafeeyo mudaaf ilayhiga ilaa ida iqtada almudaafu camalah ilaa inuu keenayo maahane waxaa ku jirtay marka aw kaana aw kaana juز'a maa lahu udiifa aw mila juز'ihi falaa taxiifa alfiyada nadmigoobu ku sheegayba matniga ayb walaa tujiz xaalan lilmudaafi lahu kan wax loo idaafaynayo mudaaf ilayhiga xaalaha ku bannaynin ilaa ida iqtada almudaafu camalahu inuu keenayo maaha aw kaana juز'a maa lahu udiifa aw milahu ama haddii uu la mid yahay falaa taxiifa marka hadda kan waa milahu yuushiku an yakuuna khayra maali lmuslimi ama qeyb markaa maalka qofka muslimka iyo maalkiisu ma kala baxsana saasoo kaley dhaheen marka calaa daalika almuslim inay ka xaaleeyaan waa bannaan tahay dhaheen sida fiicanba laakiin muran la-aanta ah yatbacuda faacilkeeda in laga xaaleeyaa wanaagsan amase yafiruda in laga dhiga jumla musta'nafa bidaatiha marka ay noqotay yafiru wuxuu la cararayaa bidiinihi diinkiisau la cararayaa min alfitani ayuu kala cararayaa tarjamada marka iyo xadiidka meesha ay iska dabooleysana waxa ay tahay qofkan waa ariga markuu dhaqdo baadiyo la aado meelaha dhibicda roobka ay ku da-aysa iyo baadiyo u aadayaa waxa uu la aadayana waa fitna ka carar tarjamadana sidaas baabu tacawudi min alfitani fitankii magangal alle laga magan galo caddaynteediibuu u baab yahay fitnadii marka in alle laga magan galo ayb oo alla laga hoos galo wuxuu radinayaa marka bacdil axaadiid baa waxay leedahay qofku inuu fidno ilaahay ka baryo oo kaley sheegaysaa marka kaas sax maaha axaadiis daciifa w axaadiidtaas fidnana in ilaahay la warsado maaha bal in laga magan galo qaala xadaanaa mucaad bnu fadaalah qaala xadaanaa hishaamu can qataadata can anasin radia allahu canhu qaal sa'luu nabiya sal l slam nabigay su'aaleen reer baadiihi xataa axfawhu ilaa ay jirid gooyeen oo ay ku dhammeeyeen bilmas'alati baryadii say wax u weydiinayeen waa ka dhammeeyeen fasacida nabiyu sala allahu alayhi wasalam yani xataa axfawhu ilaa ay ku celceliyeenay ku ilxaaxiyeen bilmas'alati baryada fasacida nabiyu sal l slam nabigu wuxuu fuulay daata yowmin maalin alminbara mimbarki faqaala waxau yidhi laa tas'aluunii can shayin waxba isu'aali maysaan ilaa bayantu lakum waa idiin caddaynaya su-aalihii bay ka badiyeen ilaa ay su-aalihii ku ilxaaxiyeen markaasuu mimbarka inta fuula yidhi wax i weydiin maysaan ilaa waa idiin caddaynaya fa jacaltu anduruu yamiinan wa shimaalan waxaan gudagalay buu yidhi marka inaan midig iyo bidix feerina su-aashaan marka waa su-aale ay weydiinayeen maal maaha fa idaa kullu rajulin nin kastaa ra'suhu madaxiisa waaba isaga oo fii thawbihi maradiisa dhexdiisa u geliyey yabkii uu ooynayo fa ansha'a rajulun nin ayaa waxuu gudagalay kaana idaa laaxaa ninkaasoo kaana ahaa idaa laaxaa haddii uu doodo yudcaa ilaa gayri abiihi aabihii ninaan ahayn baa loogu yeeri jiray faqaala waxau yidhi yaa nabiy allah man abii aabbahay waayo faqaala abuuka xudaafatu weeyaan uma ansha'a cumaru cumar markaa u gudagalay inuu fariisanayo faqaala waxa uu yidhi radiinaa billaahi rabban wabilslaami diinan wabimuxammadin rasuula nacuudu billaahi allaan ka magangelaynaa min suu'i lfitan maxalushaahidka fitna mideeda fitanka teeda xun ayaan alla ka magangelayna faqaala nabiyu sal l salam nabigu wuxuu yidhi maa ra'aytu ma aanan arkin fi lkhayri washari khayr iyo shar dhexdiisa kalyowmi maantaoo kale qad weligi inahu suwirat lii waxaa la iisoo muuqaal yeelay oo la ii suureeyey aljannatu jannada wannaaru iyo naarta xataa ra'aytuhumaa ilaa aan labadoodii arkay duuna alxaa'idi derbigan ka soke la ii keenay qaala qataadatu yudkaru hada alxadiidu xadiidkan baa la sheegaa cinda hadihi alaaya aayaddan agteeda yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum xadiidkaana kitaabuulcilmi aan kusoo maray maxalushaahidka hadda uu ka raba nacuudu billahi min suu'i lfitan wa qaala cabaasun innarsiyu ayb cabaas bnu lwaliid annarsiy bukhaari marka saddex meeloodoo cabaas ibnulwaliid annarsiga uu ku yimid saddex meel ay uga yimid intii aan saddexdaas ahayn haddii aad aragto waa cayaash leanna cabaas ibnulwaliid iyo cayaash ibnulwaliida isku eg cayaash ibnulwaliida badan saddex meel keliyaw midkan ku soo arooray qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidun huwa bnu abi caruuba qala xadaanaa qataadatu ana anasan xadaahum ana nabiya allahi sala allahu alayhi wasalama bihada yani uma dakara hada alxadiid wa qaala kullu rajulin laafan ra'sahu qaala waxau yihi kullu rajulin nin kasta laafan mid duduubay buu ahaa ra'sahu madaxiisa fii thawbihi ku duubay maradiisa yabkii uu oynayo wa qaala waxauu yidhi caa'idan billahi min suu'i lfitan allaan ka magangelaynaa ku alle ka magangelayaan ahay min suu'i lfitani fitanka xumidooda kuwooda aw qaala acuudu billahi min sawa alfitan wa qaala lii khaliifatu bukhaari ninkan marka khaliifatu bnu lkhayaad badanaa siiqadaan uga wariyaa wa qaala lii khaliifatu xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidun wamuctamirun can abiihi can qataadata ana anasan xadaahum can nabiy sal l slam bihada wa qaala caa'ida billahi min shari lfitan mudaabaqada marka tarjamada meelahaas ayb baabu qowli nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga qowlkiisa caddayntiisiibu u baab yahay alfitnatu min qibali lmashriq fitnadu waxay ahaanaysaa ay ka imaanaysaa bari xaggeeda marka madiine markii la joogo bari xaggee noqonaysa ciraaq ciraaqaa noqonaysa qaala xadaanii cabdullaahi bni muxamed wahuwa almusnadiyu aljucfiyu qaala xadaanaa hishaamu bnu yuusuf wahuwa asancaaniyu can macmarin can zuhriyi can saalimin can abiihi can inabiyi sal l salam anahu qaama ilaa janbi lmimbari ayuu istaagay faqaala waxauu yidhi alfitnatu haahunaa fitnadu halkan ayay ahaanaysaa xaggeeda alfitnatu haahunaa min xaysu meel yadlucu ou kasoo baxayo qarnu shaydaani shaydaanka geeskiisa ow qaala ama waxa uu yidhi qarnu shamsi qoraxda geeskeeda qoraxduna da bari bay ka soo baxdaa dayib marka hore waxaan usoo marnay nebigu inuu yidhi waxaan arkaa madiina intuu ana nabiya sal l salam ashrafa calaa udumin min aadaami almadiina taag taagaga madiine ka mid intuu fuulay ayuu wuxuu yidhi innii la ara alfitana fitnadan arkaa inay kusoo dhacayso khilaala buyuutikum guryihi madiinu sheega ka waqci lqatri roobku siduu ugu dhaco inay ugu dhacayso fitnada guryihi marka xadiidkan iyo kaas see loo jamcinayo kaasina daahirkiisa madiino fitnada inay ku dhacaysu sheegay kanna ciraaq iyo bari buu sheegaya yani waxaa loo jamcinaya waxay tahay fitnada madiino waa ku dhacaysaa waa mabda'u lfitna waxay ka bilaabaneen madiina leanna fitna oo dhan waxay ka bilaabatay dilkii cusmaan cusmaan dilkiisana madiinuu ku daatay dhiiggiisa radia allaahu canhu laakiin xaggee laga soo abaabulay cusmaan dilkiisa xaggee laga abaabulay ciraaqa laga soo abaabulay marka mar walba fitnada marka markuu nabigu leeya alfitnatu haahunaa meeshaasay awalba ka timidba madiinana waa timid waa kusoo dhacday walidaalika axaadiidtan marka laga hadlaayo ibnu cumar iyo markuu ka hadlayo wuxuu dhihi jiray reer ciraaq markuu arko wuxuu dhihi jiray maa akara tacanutakum alla yani madaxadeegiinu badanaa yaa wuxuu yidhi dembi kabiire ana aan ka dhowrsanaynin dembi sagiire ah yarna maanta dhan baad su-aalaysaan dunuubta yaryarna waa na weydiinaysaan kuwa waaweynna ma ka dhowrsanaysaan qaala xadaanaa qutaybatu qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa leytun can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma anahu samica rasuula allahi sal l salam nabiguu maqlay wa huwa mustaqbilun ilmashriqa isaga oo galbeed yani qaabilayo yani waxaan ujeedaa bari qorax soo bax yaquulu uu dhahayo alaa ina alfitnata haahunaa fitnadu halkan iyay ahaatay min xaysu yadlucu qarnu shayطaan qala xadaana caliy bn cabdillaahi qaala xadaana azharu bnu saciidi can ibni cawn can naaficin can ibni cumara qaala dakara nabiyu sal l slam nebigu wuxuu sheegay allahuma baarik lana fi shaamina ilaahu shaamteenna noo barakee allahuma baarik lana fii yamanina yamanteenna ilaahu noo barakee qaaluu wafii najdina dhulkeenna kore ayay dhahay qaala allaahuma baarik lana fii shaamina allahuma baarik lana fii yamanina intii buu kusoo celiyey najdi uma ducaynin marka qaala yaa qaaluu yaa rasuula allah wafii najdina faadunuhu fi thaalitati markii saddexaad baan malaynayaa inuu yidhi hunaaka zalaazilu meeshaas ayaa zalaazisha iyo gariirku uu ahaanayaa walfitanu iyo fitanka wa bihaa yatlucu qarnu shayaan shaydaanka geeskiisuna meeshaasu ka soo baxaya marka najdidan xadiidku uu sheegay waa halkeena wa qaala alkhaaabiyu imaamu lkhaaabi waxa uu yidhi najdun min jihati lmashriq najdi waxay jirtaa bari marka madiina la joogo waman kaana bilmadiinati qofkii madiine ku sugan kaana najduhu najdigiisu baadiyata alciraaq ciraaq baadiyaheeda way ninkii madiine joogaa hadduu najdi yidhaah waa ciraaq baadiyaheeda wanawaaxiyaha iyo dhinacyadeeda wahiya mashriqu ahli lmadiinati wa aslu najdina waxaa layihaha martafaca min alardi dhulka meesha sarrayso wa huwa khilaafu lgawri fainahu man khafada minha awrku waa wixii dhulka hoos ah watihaamatu kulluhaa min algawr tihaama waa dhulka hoose najdina waa dhulka kore baadiyatmarka madiine ninkii joogo ciraaq baadiyaheeda ayaa marka najdi u ah ayb wa makatuna min tihaamay ka mid tahay wa curifa bi hada taqriirkan waxaa lagu ogaaday buu yidhi wahaau maa qaalahu daawuudiyu ana najdan min naaxiyati alciraaq daawuudiga shaarixa bukhaarigaba wuxuu yihi najdi waa magaalo ciraaq ka midoo ku macno fainahu tawahama ana najdan mawdicun maqsuus in laga wado walaysa kadalik mowdic maqsuusana maaha bal kullu shayin irtafaca kullu shayin irtafaca binisbati ilaa maa yaliihi yusama almurtaficu najdan wlmunkafidu qowran waxaan aada u arki jirnay yani kutub la qoro qaarkood marka laleeyahay yani qolaa lagu radinaa ama yani maxamed ibn cabdilwahaab oo kale kutubta lagu ragga asaga kasoo horjeedo markay rabaan inay yidhaahdaan ninkaas waa xun yahay ayay axaadiidtaanay soo deliishadaan najdi buu ka yimid najdina waa kaas nebigaaba habaaray qarnu shaydaana ka soo baxaayo waxaasay daldalayaan de nebigu xataa haddii loo sallimo oo la yidhaha najdida nebigu sheegaayey waa magaaladii uu ka soo baxayba haddii laga dhigay maxamed ibn cabdilwahaab kaba soo qaad nebiguma waxau tilmaamay maxamed ibn cabdilwahaab isaga see yacni qofka uu ku ogaaday inuu isagu marka qarnu shaydaanki uu yahay hada taxakum bilaa daliil najdida la tilmaamaayo iyo ciraaqda la sheegaayana mashriqa la sheegaayana waa kan ahimatu tafsiir ciraaq iyo meeshaasay ku macnayna fitnaduna de sideeda waxaa laga fiiriyaa qofka inuu fitno la yimid iyo inuunan la imaanin gobol iyo degmo lagama fiiriyee waxa uu la yimid baa miisaan sharciga la saaray marka waxyaabihii aan ku arki jirnay kitaabadii duraru saniya fi radd cala alwahaabiya iyo waa iska nooc iska khuraafaad duraru saniyaha waxaa qoray axmed zayni daxlaan makuu joogi jiray muftii maka u ahaa jiray marka isaga raggaasu aada uga soo horjeeday kitaabkaasuu qoray xajkuu ku qaybi jiray marka wuxuu u qaybiyey dadkii uu siiyaa waxaa ka mid noqday maxamed bashiir asahsawaani sheekh leyra oo hindiya ka yimid nin culamo ah maba u malaynayninba markaasuu iska siiya hoo kitaabkan qaado wahaabiyada iyo waxaasaad ogaanaysaa iyo intuu yimid ninkaana nin caalimo buuxo waay sahsawaaniga aayar marka waa ka qaatay kitaabkii meeshiisuu la aaday kitaab intaan la ego weyn buu qoray marka uu ku magacaabay siyaanat linsaan can waswasati shaykh daxlaan markuu qoray u keenay makuu marka keenay fiirib marka mararka qaar qofku soo is leeyahay adiga wax kaa qatarsan ma leh qof wuxuu u gelayaa marka aflibaaxu dalaq dhahay dadkan iska socdo dad waxaa ku jira yani adiga kaa cilmi badan kuwa kaa hooseeya kuwa kula mida qof walba haddaad iskala dhaqanto inaa adiguun mufti iska tahay oo adiga kaligaa wax tahay waad laga fiicanya dadka badanaana ku talax tago huduudda iyo lagama waayo yacnii dhacdhac iyo qofkii lagama waaynayo leanna wuxuu isku dayaha inuu qof uun qof markaasi uun siduu hoos ugu dhigi lahaa ku dadaal buu isleeyahay marka xagga kaley la maraysaa waalciyaadu billah xadiidka marka macnihiisu sidaas ma qaala xadaanaa isxaaqu lwaasitiyu qaala xadaanaa khaalidun can bayaanin can wabarata bni cabdiraxmaan wabara wabra muslim wabra ayuu dabdiyey wabarana waa la dabdiyey can saciid bni jubayrin qaala kharaja calayna cabdulahi bni cumar farajownaa cabdulahi bni cumar baa nagu soo baxay farajownaa waxaan rajaynay an yuxadianaa xadiidan xasanan xadiid wanaagsan inuu noo sheego ama jannadii iyo naxariista rabbi iyo inuu nooga sheekeeyo qaala waxa uu yidhi fabaadaranaa ilayhi rajulun nin ayaaba nooga degdegay oo ku gooday fa qaala waxauu yidhi abaa cabdiraxmaan xadinaa can ilqitaali fi lfitnati dagaalka fitnada nooga sheekay wallaahu yaquulu allana wuxuu dhahayaa waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna isaga marka wuxuu rabaa dagaalkaas fitnaduu rabaa inuu deliil u helo markaasuu yidhi dagaalka fitnada nooga sheekay ilaahayna waa ka dhahayo waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna dagaalama ilaa aynan fitnaba laga helin aynan jirin fa qaala marka wuxuu yidhi cabdullaahi hal tadrii ma garanaysaa mal fitnatu fitnadu waxay tahay takiladka ummuka inamaa kaana muxamedun sala allahu calayhi wasalama nebi muxamed wuxuu ahaa yuqaatilu lmushrikiina mushrikiinta inuu la diriraayo wa kaana adukhuulu fii diinihim in diintooda la galana waxay ahayd fitnatan fitno walaysa ka qitaalikum cala almulki ee dagaalkii nebi maxamed galay kiinoo kale maaha aada isku dagaalaysaan madaxtinimada wuxuu leeya nebigu wuxuu u dagaalamaya qof muslima inaan diintiisa laga fidnaynin oo aan gaalnimo iyo la gelinin markii qofka muslimkaa diintiisu xor u noqdana oo uunan ka cabsanaynin gaal inuu ka fidneeyana hadda fidnadii marka ma leh aayaddu ay sheegtay markaas fidnada marka macnaheedu waxay tahay qofka in diinkiisa laga fidneeyo oo uunan ku dhaqmi karin ee maahan buu leeyahay kaad idinku dagaalamaysaanee ku salaysan mulkiga iyo boqortooyada ayb xadiidkanna waa soo marnay atarkan say laftiisa ayb halkan marka ibnu xajar wuxuu yidhi ay fii talabi lmulki yushiiru ilaa maa waqaca bayna marwaan uma cabdilmalik bnihi wa bayna bni zubayr wamaa ashbaha dalik wa kaana ra'yu bni cumar tarka alqitaali fi lfitnati walow dahara ana ixda aa'ifatayni muxiqatan walow dahara haba u muuqato ana ixda aa'ifatayni muxiqatun wاlأkrى mubطilaة wqiila alfitnaة mukhtasaة bma ida waqca اlqitaalu bsabab الtagaalubi fi طalb اlmulki وama ida culimat اlbaagiyaة falaa tusmى fitnة wtajibu muqaatalatuha xataa tarjica ila aacati wahada qowlu ljumhuur hada aakhiruhu wbilahi towfiiq wsala allah wslama cla nabiyina mxamed